haatana waxaad dhegaystayaal kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka oo caawo kale aad dhegaysan jirteen falastiin axmed ibaan oo dhinacayga fadhida ayaa noo haysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo ah ergeygii gaarka ah ee madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed kala talinayay dhinaca dibu heshiisiinta iyo nabadeynta cabdiqaadir sidoo kale waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada jubbooyinka waxa uuna hadda ku sugan yahay dalka iskutagga imaaraadka carabta waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka jubbada hoose gaar ahaana magaalada kismaayo oo iyadu goor dhoweyd gacanta uunu gashay ciidamada kenya ee ka mida kuwa amisom iyo xoogaga kale ee soomaalida ee dagaalkaasii ku weheliya cabdiqaadir waxaan wax ka weydiin doonaa bal sida ay tahay xaaladda deegaanadaasi qaabka xal wada noolaanshe iyo maamul loogu heli karo deegaanadaasi iyo qodobo kale marka ugu horeysa cabdiqaadir kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka waa mahadsan tahay falastiin su-aasha ugu horeysaan raba inaan ku weydiye waxay tahay waa la socotaa arrimaha kasoo kordhay deegaanada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo oo hadda ay gudaha iskula jiraan ciidamadii kenya ay gudaha usoo galeen magaaladaasi muddo sanadahay qaadatay kenya marka ay xuduudda kasoo tallawday ilaa iyo hadda inay soo gaarto kismaayo marka muxuu dagaalkan ay kismaayo hadda kusoo galeen uu la micno yahay maxayse tahay muhiimadda gaarka ah ee kismaayo ay u leedahay howlgalkaasi dhanka kalena al-shabaabku maxay luminayaan
falastiin horta magaaladan kismaayo waa magaalo istaraatiiji ah oo taariikh leh markii soomaaliya laga hadlana dowladdeennii soomaaliyeed ee u dambeysay caasimadda muqdisho caasimadda labaad hargeysa caasimadda saddexaadna kismaayo ayaa la odhan jiray marka waa meel deked iyo eelaboor leh xadka kenyana ku dhow dagaalo badan ehlina kasoo kasoo kasoo mareen marka hadda marka laga hadlayo ciidamada amisom ama ciidamada kenya iyo soomaalida isbahaysanaya waxay u arkayeen ka soomaali ahaan iyo ka amisom ahaanba halkaas kismaayo la yidhaahdo al-shabaab in ay dhaqaale ku saabsan xagga dagaalka iyo gurmadkaba inay ka helayeen income oo dekeda ah waa qodob qodobka labaad in meel tababaro ah iyo xeryo tababaro ah oo qarsoodi ah oo wadan waxaa weeye geedo badan oo dhir badan oo oo waamo ah marka in ayaduna meel gabaada inay u tahay oo xagga tababarka iyo gabaadkaba ay u tahay midda saddexaad maadaama qabaa-ilo badan ay kusoo khilaafmeen meesha khilaaf badan kasoo dhashay meelihii as-aaska ay ka bilaabmeen raaskambooni iyo maxkamadii islaamigana ahaayeen taageero badanna way lahaayeen marka laga hadlo gobolada kale laga fiiriyo sidaa darteed waxay u arkayeen dhinac ahaan maadaama amisom muqdisho ka dagaalamayso beledweyne iyo gobolada dhexan ay ka dagaalamayan ahlusunna waljamaaca iyo ethoobiyan baydhabana la qabtay in ay ku noqoto al-shabaab laba dhabanle ama saddex dhabanle oo furintan koonfureedna laga furo muqdishona laga furo gobolada dhexana laga furo baa iyo bakool iyo gada laga furo oo gurmadkooda faraha badnaa la yareeyo ayay qeyb ka ahayd huwantan socota al-shabaabna waxay u ahayd kismaayo iyo jowhar iyo baar dheere ayaa ugu muhiimsan magaalooyinka usoo hadhay waxaana ayaguna ay dareemayeen hadday kismaayo waayaan jowhar iyo baar dheerena waayaan inuu noqonayso difaacoodii difaacyadii u dambeeyey ee al-shabaab oo halkaasi koonfur la odhan karo markaa shabaab waa lagu jabiyey
waxaa hadda kismaayo soo galaya ciidamo kala duwan waxaa ka mid a ciidamada raaskambooniyiinta waxaa ka mid a ciidamada dalka kenya ka socda waxaa ka mid a ciidamo kaloo la sheegay dowladda kumeel gaarka inay taageersan yihiin dabcan waxaa dhinacyo kalena laga yaaba inay ciidamo kaleoo beelaha qaar soomaaliyeed ee iyana kasoo galaan sidee awoodahaas kala duwan ee aan isku ujeedada ahayn ama meelaha kala duwan ku xirxiran ay kismaayo maamul ugu sameyn karaan oo loogu heshiin karaa qabsashadeeda kadib shabaabka horta falastiinay arrimaha badan oo ku saabsan shabaab iyo taageeradii hore shacabka lahaayeen ama dhibaatooyin badan hadda dadka u geysteen iyo sida ay siyaasadooda ay u dhaqmeen ra-iskaamboniga sheegaysa waxay kamid ahaayeen maamulada maxkamada islaamiga iyo iyo waxay kamid ahaayeen xisbul islaam iyo waxay kamid ahaayeen al-shabaab oo maamul isla samaysteen kismaayo maamul dartii baa kamid ahaa axmed madoobe ra-iskaamboni waxay uga baxeen ay isku khilaafeen dagaalka ugu ay ugu bilaabeen marka meesha kismaayolada waa meel dhib badan waa mararka qaarkood waxaan dhahaa waa qudustii soomaaliya ama jerusalemti way dhib badan tahay hase ahaatee dowladda kumeel gaarka ah hore ee cabdi cabdiwade ra-iisul wasaaraha ka ahaa iyo madaxweyne sheekh shariif iyo dowladda kenya way ka wada hadleen ra-iisul wasaare cabdiwade iyo ra-isul wasaare raila odinkan heshiis bay sameeyeen ku saabsan marka kismaayo amisom ay qabato in maamul loo dhan yahay dowladda soomaaliyeed u samayso marka gurubyada sheegayso iyo amisomta socda waxay hoos tegayaan dowladda soomaaliyeed halkaas baana markaa waxa keliya soomaali kala badbaadin karan waa dowladda soomaaliyeed oo hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay halkaasan baa lagu xallin karaa wax ku saabsan maamul xagga khilaafaadka iyo howlahana kismaayo falastina waa waa caasimad goboleedka jubbada hoose waxay u tahay caasimad degmada afmadow degmada badhaadhe degmada xagar degmada jamaame ma aha baydhabo iyo iyo beledweyne iyo galbaare ma aha markana ma aha muqdishona ma aha waa caasimad goboleed ka tirsan degmooyinka marka waxyaalihii waktiyadii hore qabqablayaasha ama waktigii general morgan ama jes ama bari hiilaal ay ku dagaalami jireen hadda way ka duwan tahay dowladda soomaaliyeedna waa federaal ninka afmadow iyo badhaadhe iyo meesha la yidhaahdo xagar iyo jamaame ayaa usoo shaqo tegaya in maamul loogu sameeyo gobolka jab jubbada hoose ninka jilib joog ninka jilib jooga ee u dhow wuxuu aadayaa bu-aal ee jubbada dhexe ninka baraawa joogana wuxuu aadayaa marka marka waktigii qabqablayaasha iyo waktigii qabaailada in laga soo baxaad moodaa falastiinay laakiin weli laftirkeeda marka la yidhaahdo qaabka degmooyinka kale haddana loo xisaabo waxaa moodaa in qabiilo kala duwan ay degan yihiin nidaam xuduudo u kala sameeyey oo qabiil walba ahy uu ogyahay ama jufo walba ahy ogtahay meeshau ku eg tahana ma jiro ma la dhihi karaa qabiilo badanna meesha ay ku lug leeyihiin kenya laftirkeeda waxaa lagu xaglinayaa in dhinac ay u janjeerto ama qabiilada qaar ay u janjeertoo kale ma keeni kartaa taasi in shabaabaa laga qaylinaya dhibaato ka weyn ay kasoo muuqato kismaayo waa ka waa waa macquul way dhici kartaa sababtoo ah cadaalad la-aan iyo dhibaato iyo caburis baa haddii laga cadaadaya haddana in cadaalad xumo dhacdo oo qolyo kale oo sadbursi wada dadka korka laga saaro waa way keeni kartaay oo dowladeeni qaranka soomaaliyeed ee maxamed siyaad barre u dambeeyeba waxyaalaha ku burburtay waxaa ka mid ahaa cadaalad iyo la-aan iyo xoog iyo iyo wax wax la tabanayo marka kullama cadaalad la-aan ay dhacdo burbur iyo dhibaato ay imaanaysaa laakiin sidaan kugu sheegay haddaba dowladda soomaaliya intaa laisku yimid oo baarlamaan la doortay oo madaxweyne la doortay ayaa system laisku waafaqay haddana saasoo kale shir dib heshiisiin ah oo wadamada eagle ay wadaan baa jira nairobi ka socda oo kenya etoobiya iyo soomaaliyaba ay ka warqabto oo marka ayada ah laiskaga imaan doono oo maamul lagu samayn doono hase ahaatee waa in la ogaadaa waktigii hore iyo gurmadyadii ka imaan jiray waktigii dagaalkii la oran jiray qabqablayaasha oo kale waa inay u dhaqmin oo la dhinkismaayo qolyo kale hadda caawa waxaa loo isticmaalayaa waa ciidanka badda ciidanka cirka ciidanka dhulka iyo iyo diyaarado aan la aqoonin oo darooris iyaado wax wada aan la garanaynin marka waa dagaal caalami ah dowlada caalami ah baana wada dowladda soomaaliyeed baana isku waafaqsan yihiin oo qabanaysa ayadaana maamul u samaynaysa laakiin waa inaan lagu fikirin sidii waagii hore ee qabqablayaasha hadda waxaad leedahay dowladdaa qabanaysa oo nidaam u samaynaysa laakiin markaa fiirisa dhinaci kalena waxaad sheegaysaa in kenya shir uu ka socdo maamul loogu sameynayo halkaasi dowladduna ay ka warqabto haddii nidaamka uu yahay nidaam loo sameynayo dhulkan maxaan dowladda loogu dhaafin oo aysan dowladdu iyadu u noqontan soo dhisaysa dowladdii a xamar madaxweynihii ku dooratay sidee maamulka kismaayo kenya loogu soo dhisayaa
waa waa su-aal muhiim ah horaanba dowladeena soomaaliyeed kenya lagu soo dhisay imrikaasi baa lagu soo dhisay t f g asalkeedii hore hase ahaatee anigu waan ka warqaba xoogaal baa nahay falastiin waa jiraan xaggan igad iyo dowladahan kenya iyo etoobiya iyo hawsha ku jira gaabis waa ka jiraan xaggan kale ee dowladeena soomaaliyeedna oo madaxweynihii ahaa sheekh shariif iyo dowladeen horena gaabis baa ku jiray oo in ay gobolkaasi loo ictiraafo in maamul loo sameeyo federaal ah oo dowladaha wadana ay looga qayb qaato oo shir loo diro dowladda t f g da ah wafti ka socda waynu ka gaabinay khilaafaad badan baan meesha ka dhacay haddase waxaan filayaa dowladda cusub ee madaxweyne xasan inuu khaladka tiisoo kale uusan ku dhicin waan ogahay way wuu furay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador maxamed cali america shirka waa furay wasiiru dowlihii arrimaha gudaha ahaa cabdi calina waa furay hase ahaatee mumahiliin iyo dad matalaya oo hadda weli shirka ku jira oo dowladda soomaaliyeed matalaya anu kuma ogi ogaantay waxaana filayaa gaabitaan ka imaadeen madaxweynihii hore iyo dowladdaas hore inay ahayd haddana haddii aan igad iyo kenya iyo etoobiya aysan dowladda soomaaliyeed aysan ku marti qaadin talana ka siinin waa waan dareemayaa inuu khaladaad weyn la geli doono waan dareemayaa falastiin wadamada dariskaa laftirkooda sida hadda waxaa sheegtay uganda iyo kenya iyo ethoobiya o kale isku mowqif ma ka yihiin arrinta jubbooyinka waa ka yihiin waxaan u arkaan in saldhiga ugu weyn ee xagga dhaqaalaha iyo xagga tababarka iyo xagga meesha u dambeysa isku qarinayaan ama dhibaatada ka imaaneysa kenya iyo waxyaalihii lagu sameeyey dhexdoodiba inay meeshaas sal saldhig tahay oo xamar meeshay ka degilaadahay oo gobollada waxay ka degila yihiin oo dhaqaalaha iyo gurmadka laga keeno inay halkaa tahay bay isku arti ka yihiin ka security ahaan laakiin ka maamul ahaan waxaa laga yaabaa inaysan kala duwan yihiin laakiin waxaa umuhiimsan waxa weeye hadda mid aanu ka hadlayno security iyo xooggii waaba soo gabagaboobay waa in siyaasadda awoodda la saaro waa in cadaalad ay dhacdaa waa in dowladda soomaaliyeed arrintaasi u aragtaa arrin heer dowladnimo oo aan reer qabiil aan loo arkin kuwa maamulka wada ama kuwa hadda dagaalka soo gelaya degaan ka socdana waa inuu arkaan dowladda soomaaliyeed in aan laga maami karin waxa anfaca soomaali falastiinay waa dowlad soomaaliyeed haddii aan dowlad soomaaliyeed ayna iskugu imaanin oo ayna wada maamulin oo aan la tixgelin nin walbaba reerku ka dhashuu aadayaa waana khatar
markaan fiirino horey dowladii federaalka ahayd waxay isugu dayda arrintan jubbooyinka inay qaabun u wajahdo waata marar badan hadalla aan wanaagsaneyn ay madaxda dowladda soomaalida iyo kenya hawada isku mariyeen oo halkaas uu khilaaf ka yimid kaa laftirkiisun si fiican looga bogsoon ayay haddan kismaayo gacanta u gelaysaa ciidamada ay kenya hormuudka u yihiin iyo kooxaha kale soomaalida ah waqti intee leegay qaadan kartaa ha is leedahay in deegaankaasi loo helo maamul ay u dhan yihiin dadka deegaanka
haddaba maamulkii waa isgarab socdaan hase ahaatee dowladda cusub ee soomaaliya dhalatay ayaa loo baahan yahay madaxweynaha inuu ergey u magacaabo wafti u diro oo uu shirarka halkaa laga qaybgelaya uu mubasiriin u diro ama uu la sugo prime ministerka iyo dowladda cusub waa laga qaybgeli karaa haddaba shaqo way socotaa oo howlgalka iyo security-gu kuma xidhna maamulka iyo heshiiska haddaba iyadoo dowladda soomaaliya waktiga u dhamaaday oo baarlaman jirin oo aan golo wasiir jirin oo ayaa laku khasbay labaatanka augost inay dhaafin oo waddankiina la qabanayo marka la qabtay jawhar la qaban lagu sii socdaa meelo badan la qabtay marka howlgalkii iyo maamul sameyntu way isgarab soconayaan hase ahaatee waxaa loo baahan yahay dowladda cusub ee madaxweyne xasan uu madaxa ka yahay in arrintaasi si serious u arko oo wafti u diro nairobi oo maamulka halkaa lagu sameynayo dowladda soomaaliyeed ay ka mid noqoto oo ay ay wafti ka qayb qaataan ayaguna ay soo dhaweeyaan igad iyo maamulka ay wadaan
marka adiga hadda fiiriso arrimaha siyaasadana aad baa ula socotaa wararkana waad helaysaa dabcan in igad ay kenya shir ku qabanayso oo kismaayo maamul loogu sameynayo dowladdii soomaaliya ee cusbayd inkastoo aysan weli xilka la wareegin haddana aanay arrintii luku lahayn oo wafdi dowladda ka socdahay uu meesha joogin in ayadoo xamar lagu doortay madaxweynihii dowladda federaalka ah nidaamka kismaayo lagu sameyn waayay gudaha soomaaliya xaruntii dowladda ee muqdisho aan la geynin ee kenya la geeyay dana sidee ah isleedahay gobolku waa ay ka leeyihiin kismaayo mugdi ma gelinaysaase madax banaanida iyo mustaqbalka gobolka haddii ay si khalada loo sii wado oo aan soomaaliya aan lagala tashanin way gelinaysaa mugdiya khalad oo arrimo badan oo dacayadaha waa jir jireen ama arrintii badda ha la yidhaahdo ama ha arrintii bafersoonka ha la yidhaahdo mugdi way sii gelin haddaan arrinta soomaaliya dowladda soomaaliya onboard laga dhigin hase ahaatee uganda muqdishoay sifayso ka dagaalantay dad badan baa suuqa bakaraha lagu halaagay oo dagaal ka dhacay meesha la yidhahda beledweyne dhibaatada weyd baa ka dhacda oo kasoo warrami jirteen oo ciidamada etoobiya soo galeen baydhabo sidaas oo kale ciidamada etoobiya soo galay oo xoreeyey ilaa ceelbuur baa la gaadhay haddaba jowhar iyo markaa la marayaa waxa marka kismaayo oo al-shabaab iyo saldhigooda ah la yidhaahdo ciidamada amisom baa qabanaya looga dhigayo xaalad adag oo mugdi gelaysa wadankii dhannaabaa la haystaa ama badiisa la haystaa dhulkiisa la haystaa cirkiisa la haystaa marka nooc soomaaliya dhaqankeeda ah baa ku dhex jiro oo ma maahmaahi kare ee waxaa soomaalidu tidhaahdaa gabar rajaa gabdhaha ka duwan marka halkan baa si allah soomaalidu a eegeysaa kama duwana gobollada kale ee la haysto marka waxaa leedahay kismaayo waa magaalo la qabsanayo ee ma aha magaalo al-shabaab laga xoreynayo maya magaalo waxaa weeye al-shabaab laga xoreynayo oo dowlad soomaaliyeed ay heshiis ku tahay oo amisom ay ka wada heshiyeen in la qabto oo ah muqdisho laga difaaco oo dowladda soomaaliyeed ay og tahay oo ka warqabta oo ra-iisul wasaare cabdiweli iyo ra-iisul wasaare reelo odhinka ay wada siixeen oo socday oo qorshe ah madaxweynaha cusubna howlaha u yaala iyo shaqada u taalla waa shaqada u koowaad weeye aadaa umahadsantaa dhaqana maasantahay intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane ergeygii gaarka ahaa ee madaxweynihii hore ee arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada tan intaan dib damba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo